tirada dhimashada ayaa gaarta ku dhowaad shan ruux sida ilo kala duwan ay ku jiraan kuwa amniga u xaqiijin idaacadda v o e da qaraxii maantii shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada xamarweyne qaraxoo ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay dhabarka dambe guriga hooyooyinka degmada xamarweyne dadka geeriyooda dhammaantood waxay ahaayeen dad shacaba maraya waddada laamiga xilli qaraxuu dhacayay dadka dhinta waxaa ku jirta gabar dhallinyaro ah oo wadata gaari kuwa raaxada maraysana dhabarka dambe guriga hooyooyinka waxaana la xaqiijiyey in halkaasi kula kulanta gaariga qarxay goobjoogayaal ayaa laga soo xigtay in gaariga qarxo uu ahaa gaari kuwa raaxada ayna arkayeen isagoo taagan meesha kahor intuusan qarxin hay-adaha amniga dowladda soomaaliya kamaysan bixin tafaasiil gaarigan qarxa siduu ku soo gaaray halka loo yaqaan dhismaha dhabarka dambe guriga hooyooyinka ee degmada xamarweyne waana mid ka mid a meelahay ka dhow yihiin baraha ciidan ee laga ilaaliyo aqalka madaxtooyada soomaaliya habeen ku hor ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ee weerar ku soo qaada bar ciidan oo ku taalla halka kala qaybisa degmooyinka dharkeenle iyo kaxda halkaasoo ciidamada amnigu ay ku sugnaayeen waxaana la sheegay weerarka gaadmada soo qaada kooxda al-shabaab halkaasi inay ku disha askar ka tirsan kuwa ciidanka amniga dowladda soomaaliya xilligan hay-adaha amniga ayaa si weyn ula tacaalaya xaqiijinta ammaanka caasimadda waxaana magaalada muqdisho iyo daafaheeda yaalla bara ciidan oo lagu hubiyo gaadiidka raaxadee soo gala magaalada iyo guud ahaan gaadiidka xamuulka ee muqdisho yimaada ciidamada amniga dowladda soomaaliya hadda ka shaqeeya caasimadda muqdisho waa kuwo isku dhafoo ka kooban hay-adaha amniga sida ciidanka booliska soomaaliya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka buluusi militari kuwaasoo door weyn ka qaatay xaqiijinta amniga caasimadda labadii sane lasoo dhaafay cabdulqaadir okey v o a muqdisho